janaalka wararka elkataybala khabaariyaha ayaa baahiyey filim cusub lagu soo bandhigayo weer dharaaracad lagu qaaday isbaaroy ciidamada maamul kala baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin xaafadda buula jameec oo ka mid ah xaafada ay ka kooban tahay magaalada baydhabo halkaas oo tiila isbaaroy askarta maamul kala baxay koonfur galbeed ku dhibaataynayeen dadka safarka ah iyo kuwa deggan xaafadda qaybaha hore ee filimka kooban waxaad ku arkaysaa ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo rasaasta noocyada kala duwan oo dakaga qaadaya askartii isbaarada joogtay
سلاحي أنت مصباح الظلام أنت للمظلوم عود وخزام أنت نار تحرق العادي ضرام للعدا سيف ونصل لا يضام
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goobta ku dilaya oo meydkiisa ka tallaabsanaya askari ka mid ahaa ciidamadii joogay isbaarada waxaana laga soo furanaya qori ake afartan toddoba ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kordhiyey weerarada ay ku naafaynayaan ciidamada shisheeye ee dalka jooga iyo askarta soomaalida ah ee ku safka kuwaasoo hoyaad iyo harsi u diiday waxaana la dhexlisiyey khasaare baaxadla isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo mid hantiyadeed
للعدا سيف ونصل لا يضام